culimmada ismaamulka mandheera iyo weliba baakhan diran ah beelaha walaalay oo ka dagaalama u deegaana ku tirsan gobolka galgaduud ee maamulka galmudug walibana culimmada nasiib darroyo ka tilmaamana in oolaka gudi jira bilo hurmada iyo muslimiinta dhiigsho deediyaan culimmada iyo weliba kala taliyana odayaalka dhaqanka mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed in lagu wada shaqay wadaheliisyowga walaalo muslimiinta iska haysada deegaanada gobolada dalka soomaaliya si gaar ahaan baaqa annaga waxaan u jeedinaynaa meeshaan aan taagannahay magaalada mandheera aan joogna walaalaha annaga mudug isku laynaaye galgaduud iyo gobolkaas isku laynaaya labada reer oo qaraabada ah oo diriska ah oo maaragtay isdhaleen oo wax walba ay ka dhexeeyaan oo cidda reer mariixaan iyo cidda reer direed oo meesha isla deggan si gaar ahaan baan baaqaas uga jeedinaynaa odayaalkooda iyo caaqiliintooda iyo culammadooda iyo maaragtay madaxdooda in ay baraarugaan oo hurdada ka toosaan maxaan jidhkeenna u guraynaa oo isu laynaynaa bilaaddeenna waa cidla dhulkii soomaali cadawgooda gaararka ka safan oo inay qaataan doonaayeen waxaa annaga aan isu laynaynoon dhul iskugu laynayna maxay tahay macnaheeda bal walaalayaalow ifahamsiiya ma maqannahay ma hurdaynaa mise waa soo jeednaa ma waxaan nahay eeladii ayadoo dagaalamaysa waraabaha intuu labada dhinac ugu imaaday oo cunay labadoodiiba la tagay miyaan nahay waddankiinni iyo diintiinni iyo dadnimadiinni iyo jiritaankiinni dhan baa lagu soo duulay oo dhinac walba laga safan yahay adinkana waa islaynaysaan qofkii waddanka kula difaaci lahaa oo maaragtay garab kuu noqon lahay baas adiga maanta dilaysaa ee dhulkii cadowgaas u bannaysay ogow nin walbow inaad cadow qaadanaya dhulkaagii haddii aad maaragtay aada walaalkaa disha arrintanna xanuujinaysa oon ka hadlayna maanta oo baaqa aan ka joodinayna walaalayaal waxaa waaye dhiigga muslimiinta oo quban ahaaye oo la daadinaayo laguna daadinayo gacmaha muslimiinta iyada oo cadowgiina aas gacmahooda ku daadinahayo oo dhammaantood isla dilaya in ayagiina ay isisii dilaan arrintaas iida ah xanuunkeeda ayaan la saaxan waaynay oon la hergeli waaynay oo aad iyo aad noo xanuujinay sababtoo jirka la goynahay jirkaayna waaye dhiiggeenna daadanaayana aan joojinna waa la yaabe ilaa kulmaan ka heri doonnaa inaan isdilnoon dhiiggeenna daadinoon hilibkeenna cunno oo qaarkeen qaarka kala dili kulmaan ka heraynaa ilaa qiyaamo ma wadaynaa ilaa qiyaamo ilaa cadaab aan kaga galna ilaa aan naar ku shubanno ma wadaynaa war kulmaan dhiiggeennoon daadina qaarkeen qaarka kale aan ka ilbixaynaa oon ka joogsanaynaa meel walba soomaali joogto maanta waa islaynaysaa meel walbaa laisku laaynaya wakhtiga ay soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan ilaahay aad maalintaada soo deji aayaddaasaan joognaa war aayaddaas ha la weyneeyo oo ilaahay aan weynayno subxaanahu wa tacaala oo muslimnimada ha nagu weynaato oo dhiiggeenna ha kala badbaada meel walboon joognan ilaahay dhiiggeenna ha badbaadiyo walaalahayn reer mudug gaar ahaan waxaan leenahay ilaahay ka cabsada gacmihiinna laaba gacmihiinna dhiigga aas faraha kula jirtaan dhiigga faraha kala baxa ilaahay uga cabsada subxaana wa tacaala ilaahayna nabad waarta waddanka soomaaliya oo dhammaala iyo muslimiinta meel walboo joogaan ilaahay ha ku soo dabaala hanu ku soo hanuuniyo